Guddoomiyaha Hay'adda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle iyo wafdi uu hoggaaminayo, qaybna ay ka yihiin Wasiirka Wasaaradda Gargaarka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruush iyo mas'uuliyiin ka socda hay'adaha gargaarka sida IOM, WFP, UNHCR, OCHA iyo UNICEF ayaa gaaray safar shaqo ku jooga magaalada Cudur ee xarunta gobolka Bay. Wafdigani guddoomiyaha ayaa soo dhaweyn kadib waxa ay kormeer ku tageen xarumaha ay degan yihiin dadka barakacayasha ah ee isbeddelka cimilada saameynta ka soo gaartay iyo kuwa ka soo barakacay degmooyinka Tegelo iyo Ramdhuure kuwaasoo haatan xaalad adag ay wajahayaan. Guddoomiyaha iyo mas'uuliyiinta kale ayaa u gurgalay xaaladaha dhabta ah ee ka jira kaamamkani iyagoo mid mid u xog wareystay, waxaana ay goob fagaare ah gargaar ugu qaybiyeen in ka badan lix boqol oo qoys oo ka mid ah qoysaska guddoomiyaha iyo wafdigani ayaa booqashadani ugu tageen. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha ayaa u shir gudoomiyay kulan gaar ah oo dhex maray SODMA, Wasaaradda Gargaarka Koonfur Galbeed, Maamulka Bakool iyo hay'adaha gargaarka, waxaana looga hadlayay sidii gargaar degdeg ah oo ballaaran loo gaarsiin lahaa shacabka ku tabaaleysan gudaha cudur degmooyinka iyo deegaanada gobolka Bakool.